Hay'adda Fara Foundation ayaa sagaal arday oo deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helay jaamacado ku kala yaala dalalka Malaysia, USA, iyo Turkiga munaasabad sagootin ah ugu qabtay magaalada Hargeysa. Madaxa hay'adda Fara Foundation, Maxamed Muuse Cilmi ayaa ka warbixiyay deeqdan waxbarasho ee ay heleen ardaydan.
dadaal baad runtii kusoo jirtay muddadii imika aad eh, wax soo dhiganayseen waxaa weeyaan labiyo toban sano ay noqonaysaa sideed sano oo hoose dhexa ah afar sano oo dugsi sare ah marka afar sano oo kale oo j- heer jaamacadeeda ayaynu rajeynaynaa insha allah inaad iyadana guntiga dhiisha intaad wixii aad iska dhigto aad iyadana insha allah aad ka miro dhaliso marka een, dadaalkii hore aad soo sameysay miro dhalkiisa waxuu imanayaa heer jaamacadeed markaad soo samaysay marka inta badan ardaygu markuu heer jaamacadeed gaadho ayuu dareemi karaa wixii runtii uu markaa bulshadiisa dib ugu celinayo uu soo uu soo kordhinayo marka een, weli waxaad ku jirtaan xilligii amba dowlad ha noqoto amba waalid ha noqdo amba ardaygaba xilligii runtii lagu maalgelinayay xagga aqoonta caqliga iyo magaranaysaa ee, ee, dhaqaalahaba Ee, waxaa markaa riyada runtii fara foundation ee xagga waxbarashada dee ku jirta ardaygu maadaama oo inta badan adduunka la yidhaahdo waxbarashadu waa furaha koowaad ee nolosha Een, waxa aynu baranaynaa inay dhibaatooyinka bulshadeena haysta runtii ay wax ka qaban karayso marka ardayo maskaxdeeda waa inay ku jirto waxbarashada dee buug iyo qalin la qaatun maaha in runtii aynu eegno daraasadeenno intayn ardayga nahay ee caqabadaha bulshada haysta takhasaadka iyo waxaad baranaysaa waxay waxay noqonayaan adigu halkaad bulshada ka gelayso Mid ka mid ah ardayda helay deeqda waxbarashada ayaa ka mahadceliyey.
and Faro waxay Faro are ready to give us a scholarship for us maanta oo sagaal arday baanu xaggan ku joognaa iyo saddex naga horeeyey marka last year waxay siiyeen saddex arday maantana waa sagaal that means three times three oo saddex lagu dhiftay saddex oo sanadkii sagaal qof ay tahay i wish and, and i hope and this upcoming year they will give us more than nine insha allah haddaan example kusoo qaadano ardaydii iminka ardayda een, weliba waxay noo kala direen jaamacadaha ugu qaalisan ee daafaha ku j- ee daafaha caalamka